wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka somalilan iyo furti kulun lukukutaladaay sidii la horumari lahay kalluumaysiga iyo dhaqaalo buluuga ee maamulkaasi kulanka wadatashiga ee wayba furay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda somalilan wayna ku qayb galay wakiilo ku dareer hay-adda beero adduunkan qaabilsan ee faw iyo wasiiro ku tirsan maamulkaasi aan ka horeyntii wayba kulanka ku dawahey madaga hay-adda faw somalilan cabdikariin mooge waynu isu sheegay in kulanka uu seeyo koo markaas lakukultaladahay sidii la horumari lahay kalluumaysiga iyo dhaqaalo buluuge halkan waxaan doonaya inaynu ku samayno la tashi khuseeya mashruuc ay leedahay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda isla markaana ay kala shaqeyn doonaan wasaaradaha kale deegaanka iyo wasaaradda ganacsigu iyo muxuu ahaa hayado kale maxalli ay ka wada shaqeyn doonaan mashruucaasoo runtii aan doonayno in bal la tashi ka sameyno maanta wasaaradda lagu sameeya halkan run ahaantii waxaa farxad noo ah in wasiirkii kalluumaysiga iyo kheyraadka baddu wasiir buureed uu nagala soo qayb galay uuna furayo sidoo kale waxaa jooga madaxii mashaariicda kalluumaysiga ee hay-adda faw dr babagora iyo dhammaan hay-adaha maxalliga iyo jaamacadda jaamacadaha ka shaqeeya culumta badda iyo hay-adaha kale maxalliga way joogaan oo ay ka qayb qaadanayaan runtii farxad gaar ay nootay aan ka dambeyntii kulanku wayba furay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka buluuga somalilan calif jaamac faarax waynu sheegay in kulanku intuusa dareer lunkudow hadoona sidii loo horumaray lahay kalluumaysiga runtii shirkan wuxuu inoo yahay mid muhiima aada iyo aad muhiimna ku ah oo aynu ku diyaarinayno maxaynu qabanaynaa shanta sano soo socota maxaa inoo qorsho ah aynu waddanka ka qaban doonaa oo in fikradihii aynu muddada lasoo wadayna loo bedelaya mashaariic loo bedelaya mashruuc loo bedelayaa sidii marka loo gaari lahaa xeebaha loo samayn lahaa dekada yaryar qaboojiyaal iyo barfulaliyaal dadka loo tababari lahaa shuruucdii loo samayn lahaa kalluunka wixii ka dhiman marka aad iyo aad buu inuu ku muhiim yahay waxaan rajaynayaa kasoo qaybgalayaasha muddada ay joogaan fadhiga kan inay maskaxda tuujiyaan wixii horey loo soo waday baa maanta waxaa loo samaynayaa gabagabadiisii weeye kadibna waxaynu la tegaynaa ciddii aynu ka rabnay inay mashaariicdayna ku siiso marka waa inaynu wax ina ka gadmi kara oo aynu adduunkana ka gadi karno waddankeenana hadhow markaynu waxu helno wax u qaban kara ay noqdaan marka runtii waxaan aada ugu rajo weynaa inaad soo saari doontaan wax aada u fiican natiijo fiican kasoo bixi doono shirakan oo ku saabsan maaragtay waxaynu qaban doonno iyo sidaynu u qaban doonno iyo halkaynu ka qaban doonno aad iyo aad baa u mahadsantihiin